asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada asmare ee dalka eritariya kulan la qaatay madaxweynaha dalkaas asaas afoorki munaasabada ciidul adaxa oo maalintii labaad si weyn loogu ciidayo magaalada muqdisho iyo gobolada dalka wixin ku saabsan sidii munaasabada ciidul adaxa ah shalay loogu ciiday magaalada ama deegaanka daarusalaam oo ay booqasho iyo damaashad u tageen boqolaal ka mid ah dadka ku nool magaalada muqdisho maamulka galmudug oo ku sugan degmada baxdo oo kulan la qaatay bulshada kala duwan ee kasoo qayb galay maalmaha munaasabada ciidul adaxa oo lagu ogaayay mid kamida masaajida ku yaala halkaasi faayano dheeraad ah oo laga helayo dad ku dhintay shil gaari oo ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan dadka caalamkan waxaa ugu waaweyn ninkii dilay wasaarihii hore ee dalka jabaan oo ka hadlay sababta u dilay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo axadda taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan mar kale ciid wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibyaal aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada asmar ee dalka eriteria ayaa halkaas waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha dalkaasi eriteria asaas afwarki madaxweynaha ayaana hal marka uu tegay isla durbadiiba kulamo kala duwan halkaa ka bilaabay madaxweynaha ayaana gaaray magaalada asmare ee caasimada dalka eriteria waxaana markii uu ka degay garoonka caalamiga ee asmare waxaa halkaas kusoo dhaweeyey madaxweynaha dalka eriteria hasiyaas afoorki madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana booqasho rasmi ah oo afar maalmood qaadaneysa markaa ku tegay dalka eriteria isagoo oo wadahadallo laba geesood ah oo ku aadan xiriirka iyo iskaashiga labada dal la yeelan doona dhigiisa dalkaas eriteria asiyaas afwarki madaxweynaha ayaana waxaa halfahansan yahay in halkaas uu ku sugan yahay eriteria uu markaa booqan doono xeryaha tababarada ciidamada halkaa ku sugan ee sida weyn loogu kala qaybsamay joogitaanka halkaas ciidamadaas eriteria ee soomaaliyeed kuwa dowladii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay sheegtay in halkaa ay u joogaan tababaro hase yeeshee eedeymo kala duwan loo jeediyey kuwa oo aynay ka qayb qaateen dagaalkii etoobiya iyo t b l f iyo in halkaa qaarkood ay ku dhinteen halkaa waalidiinta dhalay caruurtaas ama ciidamadaas loo qaada dalka eriteria in ay sheegeen in ilmahooda markaasi la iibgeyey kaa oo banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ka dhacay magaalada muqdisho oo ku dalbanayeen hoyooyinka soomaaliyeed in caruurtooda meel loogu sheego dowladda hore markaasina ay hore u sheegtay in dalka eriteria ay tababaraan ay u joogaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii la dooranaya mololihiisa ka mid ahaa in markaas uu raq iyo ruux meel ku sheego ilmaha markaas ama ciidamada loo qaada dalka eriteria oo markaa la sheegay in ay ka dagaalameen dalka etoobiya haatan uu ku sugan yahay dalka eriteria madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo halkaas gaaray booqashadiisana ayaa la fahansan yahay inay tahay in markaas wacaalkooda la helo arrimahaasi markaa askarta halka loo qaaday markana haddii aan eegno munaasabada ciidul adaxa ayaa maalintii labaad ee si weyn loogu ciidaya magaalada muqdisho ciidano gobolada dalka ay qeyb ka tahay oo laga dabaaldegayo shalay maalinta koowaad ciidul adaxa si weyn loogu ciiday guud ahaanba soomaaliya adoona maanta ay tahay maalintii labaad iyadoona dadka magaalada muqdisho ay arkayaan ama la arkayay sida ay ugu faraxsayeen ciidda oo markaasi maalintii labaad goobaha dalxiiska ay durbadiiba ay usii qulqulayaan dadweyne fara badan oo iskugu jira caruur iyo haween kuwa oo doonaya damaashaadka iyo nasinada maalmaha ciidda in markaas si weyn ay uxusaan dhinaca kalena eh munaasabada ciidul adaxa ah oo shalay maalinta kuwaad ahayd ayaa boqolaal dadweyne ah waxaay usoo damaashaad tageen beerta daarusalaam ee magaalada muqdisho dadkuna caasimada iyo deegaanada ku xiran ayagoona markaa halkaasi damaashaad iyo markaa aragtiyo kala duwan oo ay ka qabeen halkaa lagu damaashaaday daarusalaamna markaa soo bandhigay warbixintan waxaa ku eegaya warahayga maxamed cabdi xasan iidle
boqolaal ka mida shacabka soomaaliyeed ayaa maanta salaada ciidda waxa ay ku ogeen masallaha daarusalaam halkaas oo ay isugu yimaadeen boqolaal qofood oo ka kala yimid magaalada muqdisho iyo deegaanada ku xiran takbiirta ciidda kadib waxaa la guda galay tukashada salaada ciiduladxa qaar ka mida dadkii halkan u soo ciidaysi tegey salaadana ku tukaday ayaan makarafoonka warbaahinta dalsan la dhex qaadnay waa gartay ka waran bal maantay dareenkaaga munaasabadda ciidda la xiriira maasha allah maasha allah si fiican wallahi ciid mubaarig aan leh ciid wanaagsan allah hana ilaaliyo allah hana fido ciid baraka allah allah kanaga yeelo ciidda ciidiisna allah naga gaarsiiyo umro leh cibaado- cibaado leh insha allah ayaan leenahay marka muslimiinta ciid wanaagsan ayaan leeyahay daarusalaam ka waran Iid- dareenkaaga waa sidee iid iid wanaagsan allahna iid waa wanaagsan tahay intii hanuun leh allah soo hanuuni intii maaragta oo maaragta oo hanuunsan hanuunka allah ugu darma intii isbitaalla oo ku jirto maaragta xanuunsan xanuunka allah ka dul qaada waaya muraadka allah nooga sahla aamiin ilaahay aan qaraano allah nooga shafeeca dhammaan akhyaarta dhammaan asxaabteeda waxaa leeyahay ciid wanaagsan idinkoo dalsanna waxaa idin leeyahay ciid wanaagsan maanta meel wanaagsanaa iskugu imaanay bulsho weynaa iskugu timid waxaa leeyahay ciidan ciiddeeda farxad iyo bashbash iyo barwaaqa ilaahay nuu gaarsiiyo waa mahadsan
istagaan kumanaan ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho iyo gobollada dalka ee ka agdhow si ay isaga qaadaan sawirro qurxoon islamarkaana wakhti ula qaataan eheladooda ayay dadku halkan u yimaadaan markaad eegto halkan waa goob aad u mashquul badan calaashaan munaasabadda ciidda awgeed carruur iyo ciroolana isku mid ayay halkan ugu damaashaadayaan qaarkood dadka halkan usoo damaashaad tegay oo aan la kulannay ayaan weydiinay dareenkooda fiicanaa u yidey maasha allah jawigoo deg- oo- oo- jawi roob u ahay ee, meel qurux badan beer daarusalaam iyo tv shaqi maalin aad igu farxad badan
meeshaas jiri korahayo ayaa loo dhammaystiray adeegyada kala duwan ee bulshada dhinaca caafimaadka waxaa ku yaala isbitaal weyn oo adeega bulshada gaar ahaan dadka iyagu markaasi usoo damaashaad iyo dalxiis taga maalmaha ciidda beertan daarusalaam waxaana uu u qabtaa adeegyo kala duwan cabdiraxmaan axmed deriye oo ah customer care iyo public relation manager-ka isbitaalka daarusalaam ayaa warbaahinta dalsan uga warramay sida ay ula tacaalaan xaaladaha ka soo kordha beerta maalmaha ciidda magacaygu waa cabdiraxmaan axmed deeriye madaxa xiriirka bulshada iyo daryeelka macaamiisha isbitaalka weyn ee daarusalaam ee magaalada muqdisho waxaa is- isbitaalka daarusalaam maalmaha ciidda kuugu bishaareynayaa ama een, ugu bishaareynayaa soo booqdayaasha beerta dalxiiska ee daarusalaam in uu tiimka caafimaadka isbitaalka daarusalaam ay diyaar kuugu yihiin gudaha beerta islamarkaasna aad ka helayso waqti walba adeega caafimaad oo lacag la-aan ah waxaan mar walba kugu soo dhaweynaynaa qaybta caafimaadka fadlanna soo booqo oo soo gaar qaybta caafimaadka si aad u hesho adeeg caafimaad oo lacag la-aan ah maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho
sanad ciidle oo warbixintaas inoogu diyaariyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa dhan kale oo ku sugan magaalada ama degmada baxdo ayaa la kulmay bulshada qeybaha kala duwan ee degmadaas oo markaasi ka qeybgelayay munaasabada ciidul adxa oo markaasi si weyn loogu dabaaldegay degmadaasi madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa qeybaha kala duwan oo ay ka mid ahaayeen culimmada waxgaradka iyo haweenka la kulmay madaxweynaha ayaana ku dhiirigeliyey bulshada baxdo sida ay iskaga difaaceen weerarkii al-shabaab ee markaasi ay kusoo qaadeen deegaanka wuxuuna si gaara ugu ammaanay sida nafurma- nafurnimada leh ay iskaga difaaceen weerarkaasi al-shabaab ay kusoo qaadeen dadka deegaanka baxdo madaxweynaha ayaana dhan kale mid mid u dhageystay bulshada degmada baxdo kanana wareystay baahiyaha ka jira deegaanka isagoo kalena u ballanqaaday in si gaara loo garab istaagi doono isagoona madaxweynaha ugu baaqay guud ahaanbaa shacabka deegaanada galmudug inay u istaagaan kahortaga falalka la xiriira weerarada ka dhanka al-shabaab ee- ee markaasi ay kusoo qadeen guud ahaan eh, shacabka soomaaliyeed gaar ahaan buu yidhi dadka ku nool degmada baxdo ee gobolka galgaduud ee soomaaliya markaana magaalada hargeysa caasimada somalilan haddii aan eegno warar kala duwan ayaa kasoo baxaya shil khasaaro geystay oo markaa halkaas ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan waxaa markaasi laga helayaa warar kala duwan shil markaa sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana magaalada aminta la xaqiijiyay saddex dhalinyaro ah ayaa ku geeriyootay halka ruux kalena uu ku dhaawacmay kadib gaari markaa saanraadee gaari markaa markaa galbeedka magaalada saargeysa ee maamulka somalilan shil ku galay saddexda dhalinyarada ah ee geeriyootay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay cabdisalaan faysal iyo axmed waxaana ay sameeyeen gaari waxaana markaa ay saarneen gaari yar oo fidis ah halka baabuur kalena uu ku dhacay uu ahaa xaajo ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka somalilan ee taraafikada dadweynaha kale ayaana tegay halka shirka uu ka dhacay iyagoo markaa goobta ka qaaday mideedka dhalinyarada iyo dhaawacyada dadka keente warkiis waxnimana waana intaa saaxiib yaal
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel